hay-adda Talabeeg Foundation iyo magaalada Kismaayo ee xarunta jubbada hoose ka qaybqaatay kulan wada tashi oo bulshada iyo daneeyayaasha mashruuca Bar ama Baro oo yahay qabanqaabiye hay-adda USAID ee qaybta ee Soomaaliya waliba sakatare Rudoon ee qaybo ka mid ah Jubbaland iyo waliba ku qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro Jubbaland ardayda walbabarrada iskuulada deegaanka agaasimaha waaxda horumarinta adeegyada walbarashada wasaaradda walbarashada Jubbaland Mukhtaar Cabdi Cusmaan ayaan ku horeyntii ku hadalay kulanka ujeedka lanqabada ciyaaro ee muhiimadii in la taa ardayda iskuulada ciyaar marka la yiraahdo faa'iidooyinkooda aad in ay u badan tahay faa'iidada ciyaarta ma aragtay canuga ay u leedahay ardayga soo korayo ama canuga soo korayo ay u leedahay faa'iidooyinkaas waxaa ugu weyn ee ugu horeeya waxaa weeye ma aragtay isdhexgal bulsho inay bulshada ay isdhexgalaan isdhexgal ay sameeyaan tan kale waa kubac bay ma aragtay canuga soo koraya ay u leedahay inuu ma aragtay kobac uu ka sameeyo cognitifka wax afka qalaad lagu yidhaahda ee garaadka iyo maskaxda iyo waxgarashada ma aragtay inay kobcinayso ciyaartaas iyo ma aragtay iyo qaabdhismeedka jirka naftirkiisa inay kobcinayso waxaana ku mid ah mas-uuliyiintii ay ku qayb galay kulankiiyo sheegan in ahmiyad yanglata isdhexgalka bulshada isdhexgalka bulshadu kuma koobnayo kuma koobmayo isboortiga keliya laakiin waxa weeye wuxuu leeyahay tiirar badan waxa weye tiirarkiisa marka la yidhaahdo waxa weeyaan wuu guda ballaaran yahay lakiin iyo qayb kamid ay soo qaateen waxaa ka mid ah waxa weye ganacsigaa ka mid ah oo wuxuu ka yahay waxa weeye maarata isdhexgal bulshada oo waxa weye maarata bulsho badan ay isku barato isboortigaa ka mid ah oo waxa weye yaani xaqiiqadii waxa weye maarata xilliyada waxa weye nabadda iyo horumarka waxa weye isaguna tilmaam oo ah waxbarashadaa ka mid ah oo iskuullada iyo isdhexgalkooda dhaqankaa ka mid ah oo bulshadu waxa weye dhaqaanaan isu dhex gasho guurkaa ka mida oo waxa weye maxaanku idhahdaa waxa weye yani bulsho badan isku dhex gasho ama waxa weye maarata yani ummad badan oo kale fog aad baan ugu macelinayaa hay-addii soo qabanqaabaysay barnaamijkan ee talabeeg waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah dhexalgal ah ee la helo isdhexgalka bulshada si loo yacni amniga iyo nabadda iyo isbarashada ay qeyb ugu qaadato isdhexgalka bulsho kaliya waa intaas weeyaan afarta hadda iskuul oo la cilaamiyey haddii ardadooda maanta isma yaqaanaan laakiin ciyaaro saaxiibtinimo ay dhex marto waxaa ka soo baxayso ciyaar wanaag waxaa ka soo baxayso isbarasho ayaa meesha ka soo baxayso marka taa waan soo dhoweynaynaa waxaan rabnaa marka maamulayaasha iyo cid allale cidda ay qusayso arrintan inay qayb weyn ka qaataan ay garab istaagay sida waalidiinta oo kaleeto inay garab istaagaan barnaamijkana ay taabageliyaan sidii hore aad bay aga fiicnaanaysa magacyadooda isbaranayaan bidhaantoo isbare xaafada ay degeen inay isbaranayaan way wada sheekaysanayaan waxyaalaha asal ku ah isdhexgalka bulshada barnaamijkaas hay-ado badana hore usoo qabtay haddana insha allah way sii socon doonaan